Culimada masjidka Al-Waadici ee magaalada Muqdisho ayaa dalbaday in laga qayb qaato dhammaystirka dhismaha masjidkan oo hadda maraya heer gabagaba ah. Qaar ka mid ah culimadan ayaa dadka wax haysta ka codsaday inay ka qayb qaataan dhisidda iyo dhammaystirka masjidkan.
masaajidka alimaam alwaadici baahi buu u qabaa inta yartaa hooqabyada oo ka dhiman in waxa weeyaan loo gurmado waxaan ugu baaqayaa walaalaha khayrka jecel kuwa halkan jooga iyo kuwa kale ee fariintani ay gaari doonto gabagabada masaajidka inay ka qayb qaataan masjidku waa beytullah iyagoo makhluuqii oo dhan allaah uu iska leeyahay ayaa ilaahay si gaara loogu tiiriyey isaga intaasu qofka waa wax ku dhiiri geli kara tan labaad masjid magacuu wadaagaa ee markas cilmi ah masjid macmuur ah leylan wa nahaaran oo lagu camirayo kitaabka alle iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam haddana waxaa farxad ah in masaajidkii uu lahaa markiisku ahaa masjid alimaam alwaadici dhismihiisii doorkii labaad la shubay laborafiinaha waxaa la yidhaahdo keliyana ay u hareen lacag lixdan iyo toddoba kun lagu sheegana ay u dhiman tahay maaragtay ku filan tahay ayaduna waa shay khayr ah masaajidku ma dhammaan waa qabyo waxaa loogu baaqayaa marka oo ku boorinaynaa dadka muslimiinta ah rag iyo dumar iyo qof walba oo awoodi kara waa fursad inuu maaragtay la dhiso guryaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waa sadaqa jaariya waxaan ku boorinaynaa dhismaha in la dhammaystiro inta ka dhiman masjidku waa dhammaystirmaya insha allah shaki la-aan wey biidn illahi inuu dhammaystirmayo